bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiifayla kulanta fayla akhiyaaray meel walbo isin roogtaanyas walbo isiniin dhegaytaanba ha ka dhowaada barnaamijka kulunku warsan oo wakhtiyadan oo kalan ku baratan raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo markii laku reeba hamiinka jimaadaha saftada hooydaasa hamiinnimo talaade ou arbaaniya hooydayta taarigdan ayaa ka baaganta tumiya shanta bilo tumiyi koowaad sannadda labada kun iyo tumiyi lita qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadan una siinhayna ee siina dheega doontaan dhegaystayaal haddii ilaahay u sara waliba ku mid eh kureed markii ciidamadii koonfur galbeed iyo haani militariga dawladda soomaaliya iyo la wareegan magaalada tiyeglow weliba geeka magaaladaas reed aan ku bilaabaday dagaal an dhexeeya ciidamadii isgarabsadaay ee ahaan militariga soomaaliya iyo koonfur galbeed soomaaliya oo dhinnae iyo al-shabaab dagaalkaas weliba la sheegay inuu is khasaaro wiinjaysadii islamarkaasna shacab eedan fara badan iyo ku bugtaaleen degmada saas oo kalena khasaare lamadii dhinaha shaldeeri xaaladda guud ee degmada tiyeglow dagaaladii geeka kudhii iyo weliba wakhtigan anasiin la hadalahay xaaladda degmada tiyeglow sidii yeeta barnaamijka kulunka warsan yasiinkahaaya dhegaystayaal waraysi ana luweeladii taliyaha ciidanka militariga gobolka bakool oo arrimogaas ku warbiyow taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadan uuna siinhayna isiina dheega doontaan dhegaystayaal welibaa ku mid eh madiinaga maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan maalmowga lahadhaafi weliba uuse safaranka maqunaayo dalka banaanshey welina uuse geeka reedhaan ka nagdahay gudoom magaalada baydhabo oo eh xarun kumeelgaaran ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya shacab eedan fara badan yaha dhawaayi islamarkaasna madawiinaga weliba uuse ku hadalay safarkii uuse dalka banaanshay inka muqnaayo iyo xaalado ammaan ee gobolka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka kulunka warsan yaa ka dheegi doontaan madawiine shariif xasan sheekh aadan oo arrimogaas ku hadalow qodobada kale ee kulunka warsan hamiinnimadan uuna siinhayna weliba ku mid ee dhegaystayaal raadiyo galgaduud oo ku howlgalaasa gobolka galgaduud weliba markaasa ilbaabo on laabay ururka ahlusunna waljamaaca taasoo kale weliba la sheegay in qaar ku tirsan saxafiyiintii ku howlgalaasa idaacaddaasa xabsiga la dhiki guddoomiye ku-xigeenka ururka suxuufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj weliba uusa cambaareen erituusku ku tuuray ururka ahlusunna waljamaaca in marar badan iyo kakati in saxaafadda gobolka galgaduud iyo markaas ahlusunna ku armiyaayaan iyo inta badan iyo caburyaan muxudiin xasan maxamed muxudiin xusni guddoomiye ku-xigeenka ururka suxuufiyiinta oo arrimogaas ku hadalo iyo barnaamijka kulunka warsanka dheega doonta qodobada kale ee kulunka hamiinnimadan dhegaystayaal unusinhayna weliba ku mid ee ciidamada militariga soomaaliya weliba iyo la wareegana deegaano hooskooyo gobolka shabeellaha dhexe arrimogaas weliba ku hadalay madawiinaga cusub ee maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusub leh wal inuu safaafahayay deegaanada ciidamada iyo galanta ka dhikan kulunku warsan iyo dhegaystayaal siinkahayna madawiinaga oo arrimogaas ku hadalow qodobadaas iyo qodobo kale oo ka jiraan walyahanizaayada kulunku warsan intiinu ku guda jirna yaa hamiinnimadan asiin gudbii doonna mukhtaar sheekh aadan dalmarya barnaamijka hasaare cabdulaahi nuur aadan yasiina dareers yahay faysal dhaayow iyo farsameeyaha ee markale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka kulanku warsan yaa hawadasen kulanaa qaybo hore ee barnaamijka guudgalaana qodobkan ku horeeya ee kulankuuna ka fiiriyaan hamiinnimadan waliba usa nagadeeya magaalada tiyeglow weliba geeka kuwada dagaalamay ciidamada militariga soomaaliya iyo koonfur galbeed oo dhinnae iyo al-shabaab kureed markii ciidamada muddooyinkii indambeey iyo wadanguluf dagaal oo ku dhan ee al-shabaab oo degmada tiyeglow haysaday dagaalka kudhii tiyeglow weliba la sheegay in khasaare usa jeysidii oo lamadii dhinanaha shildeeri shacabkii degmada tiyeglow dhammaan weliba la sheegay inuu ku bugtaaleen dagaalka korjoolka gali xaaladda guud ee degmada tieglow uu ku sadiyaatiyo khasaarihii rasmiga ahaayay ee dagaalkii geeka jeysidii weliba mardhowaati qadka teleefonku unalku kuweydinay taliyaha ciidanka militariga gobolka bakool xasan baydhabo
waxaan kuu sheegayaa saaxiibkay shalay ee saaka aroor nimadkii ayaa maaragtay een ciidanka ciidanka dawladda koonfur galbeed iyo ciidanka maaragtay een federaalka oo isku jira ayaa waxay qabsadeen shalay degmada tieglow sidaad la sootaan markay qabsadeen een saaka aroor nimadkii ayaa waxay soo weerareen kooxihii nabaddiidka ah ayaa soo weeraray marka ay soo weerareen iska caabin xoogle ayaa lagu sameeyey si fiican baa loola diribay meeshaas dhaawacyo iyo dhimasho badan ayaa ka raaday al-shabaab kadib waxay is yidhaahdeen meel gadaale oo ciidanka maarata taliskiisa ahaa ayay gadaal bay soo mareen oo weerareen markay soo weerareen jilibkaan loo dhigay rag geesiyaal ah ayaa si fiican ula diriday meeshii ayna ahayd waxaa ka raacay maaragtay aalo ayaa ka raacay mayd ugu yaraan maaragtay afartamiye iyo dhowr qof ah ama konton qof oo wax yar dhiman oo kale ah ayaa meesha ku dhintay waxaa laga furtay laba bkm iyo maaragtay inta kale oo aaka ah ayaa laga furtay sidaas ayaa falka u dhacay isla dagaalka gudihiisii waxay soo geeyeen hal baabuur oo qaraxa ah oo ay ugu talagaleen in ay meesha taliska ah ay maaragtay ku qarxiyaan iyo laba mooto ayay soo geeyeen rag gacanta alla ka gooyin oo geesiyaal ayaa jidka u galay markaan sidanaa lagu dhuftay baabuurkii barkiisu ku qarxay mootooyinkii waa la dagaalamay ayana waa iska qarxiyeen idin wax nagama noqon ma garate waayahay taliya weliba in sheegtay khasaare in isin al-shabaab deersideen dhinaga kiikin may khasaareeda in sheega korta
asaareena alxamdulilah ilaahay maxadaa ka gaarto aad iyo aad ayaan maartay asaareeda sahlana sahlan yahay waxyagoo dhaadhaawaaye oo mootooyinkii qarxay ragii la dagaalamay firarri waa gaargaaray way jiraan mana badno marka go-aanka ugu dambeeya oo aan leenahayna ilaahay hadduu idnoo raalli ka noqdo waxa weeye guul iyo geeri teeglow iyo geeri teeglow oo aan qabano oo al-shabaab ka safrayno iyo dhimasho bes intaasaan loo furan jid kale looma banaano
dagaalka shabaab isan la galeen ma ciidanka militariga iyo koonfur galbeed shareediyo ya galeena mise ciidamo sin caawiyaay oo dhinigi iyo ciidamada etoobiya qeyb ku aya sina jari ciidanka etoobiya nalama jirin nalama jiraan ciidankeena waaye waxaa meesha ka dagaalamaya koonfur galbeed soomaaliya ciidankeeda weeye waxa meesha ku diranaya iyo ciidanka federaalka oo kaashanaya weeye marka adowga hadda meelo dambe oo jidka jidkan oo garaha markay bioli xaggiisa ayay u badan yihiin meelahaasay isku urursanayaan taliya magaalada tieglow dhati ayaa ku dhici dagaalka oo saacado badan qaadada sidaada sheegtay mise meel kubasan magaalada tieglow iyo dagaalka ee kala galeen shabaab meesha magaalada tieglow ayaa ka dhacay dagaalku dagaalku xoogiisu wuxuu ka dhacay tieglow magaalada dhexdeedu ayuu ka dhacay oo xidka dhinaca maaragtay aan koonfur galbeed xidka ah xaaladda magaalada tieglow xilligan mayinku sheego korto maadaama dagaalaha nanagadi oo weliba saacado badan qaadadi geeka meelaas isu ku dhii tieglow dad badan ma joogo waxa yar oo aan badnayn waa joogaan dad ah laakiin maaragtay magaala hadda maarata dhaqdhaqaaqeeda ganacsi furan yahay ma aha sidii goob dagaal ahaan jirtay weye dagaal baa ka socda arrintana waa sidaas weeye waana guul ayaan ku fadhinaa guul ayaan ku fadhinaa shabaab waana ka guulaysan doonaa khawaarishiinta baktigaa waa ka guulaysan doonaa ma garatay waayahay taliya ciidamo koonfur galbeed iyo militariga oo oda hogaankan hayta weliba la sheegay in dagaalka shabaab isan la galeen dhaawacyaha ku deeri arrimoogaas taliska kiika may ku xaqiijiye
dhaawacyo waa waxbaa naga soo gaaray laakiin maaha wax buuran wax buuran hadda lasii sheega maaha marka dhaawacyo yaryar waa naga soo gaareen laakiin marka wax saayid ah maaha waayahay qorshaha guud ee ciidanka koonfur galbeed iyo militariga soomaaliya iyo ku leeyihiin degmada tieglow maadaama iyo ugu heliyaan ciidamada amisom qorshaha guud ee tieglow isin kula tigmayay degmada tieglow sidaad og tahay degmooyinka soo jireenka ahaa weye markaa tieglow tieglow maaragtay aan magaalada istaraatiijiya waay dow- dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya intaba maaragtay waa magaalo maaragtay u istiraatiijiya waaye marka sidaas daraaddeed khawaarishiinta waa koodireynaa waa guul iyo tiyablo waay taliyaanka dambayntii mayba fadeya tiyeglow maadaama ciidanka hadda galantiyo ka haayaan islata guud ahaan ammaanka degmada tiyeglow ciidanka isbahaysadow ee militariga iyo koonfur galbeed ee niskajara ammaanka guud ee degmada tiyeglow ka filan yihiin insha allahu maaragtay maalmaha fooda lagu soo hayo maaragtay ugu dhaqsiyaa badan leh booliiskii iyo degmadii iyo dadkeedii iyo qaabkaas inaan u yeernaa baan ku tala jirnaa ma garatay marka magaaladana haalkeeda waa la xallin doonaa waa xasili doonaa insha allahu kalsooni ma qabaan anaga kalsooni baan qabnaa kalsooni buuxdaan qabnaa ayaga kalsooni ma qabaan khawaarijiinta ka- kalsooni ma qabaan sidaas daraaddeed guusha waxaa iskale dadka xaqudurka ayaa iskale taliyaha ciidanka militariga gobolka bakool xasan baydhabo oo idaacadda warsan warmaaya kaas hay taliya ciidaa maasanta
waayahay saaxiibkay
ذنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب kuleejyada daarulculuum dhaaha baydhawa hoy hadro abaabo maa dugsigii waag fasaxo ma jarma fasax miyatan way dhimadi ii kulliye walba way dhimadi dhimashooda daranaayna adala sheegase maad hoyaad adeerow adeerow beendisu ariika shalay dugsi gooye geegirla gooye maalinkan dhirfinya waa ko say haystaan adduunyaan ha say haystaan saaxiibow doogun silay maaha Hmm.
aan maykiin haaye kuleeji nadiif ee unogi fiikoone kii damiin ee walbaragu ay dareero kada dareeraw dhijeeya akiyaarnay nagada ulmilay nagada wakiin haaye kuleejada daarul ulum dhaaha baydhawa leeraw unogun jeey hoo ada nadiifkiin nagad fadaasiyo jay dhownu koodeg fadaas meedhijey bas bas fayda
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nodhugeysta tan dhegaystayaal qaybo hore ee kulanku warsan yala dareertaan qodobka kale ee kulankuna ka qaadaan hameennimadan weliba uu sanagadeeya madaweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan weliba uu sariid hankanagaday magaalada baydhabo oo ah xarunta kumeel gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya kureed markii muddooyinkiin dambeeyey uusa safar an ka maqnay dalka banaanshay garoonka diyaaradegeenka ee shaati gaduud weliba ha ka dhowaayay lamada gola baarlamaanka iyo golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya shacab eedan fara badan oo ku shal dareeray xaafado baydhabo iyo ku koobantay iyo saraakiil ciidan oo amisom iyo dowladda soomaaliya in iska jarta madawynaga markii uusa hadeerayey magaalada baydhabo weliba aan ka horeyntii soo dhoweyn aan sameeyey waana hadhowaayey guddoomiyaha baarlamaanka waana haayi kusimigii madawynaga iyo guddoomiyaha gobolka baay kureedna weliba hadalay madawynaga maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo ku hadlay safarkii uusa ka mooqnaay iyo saas oo kale xaalado ammaan ee koonfur galbeed soomaaliya
federaalba heer federaal iyo heer eh, maamul goboleed intaba wayba hakiikakii dhawaayahayaan farxaddaas hakii dhawaayahayaan ilaahay ku nabadfeena ciidanka maasanta ha dhawaaw Heer qaran iyo heer federaalba eh, heer federaal iyo heer eh, maamul goboleed intaba wayba hakiikakii dhawaayahayaan farxaddaas hakii dhawaayahayaan ilaahay ku nabadfeena ciidanka maasanta ha dhawaaw safar khayr qaba ilaahay kinkuwala dhawaasho farxad bay noo tahay maanta sidaad arkayso shacabkii reer baydhabo eh, madaxdoodii dadweynihii ururada bulshada looma kala harin eh, min heer federaal ilaa heer dowlad goboleed marka madaxweyne soo dhawaan ku leenahay Eh, wixii kaloo faahfaahin insha allah oo ku saabsanaa eh, maalmihii aad naga maqneed waxyaabihii noo qabsoomay iyo waxaanu ka wada hadli doonaa insha allah eh, warbixin gaar aan kaa siin doonaa marka soo dhawow safar dheeraad soo gashay marka soo dhawow bismi illaahi alxamdulilah guddoomiyaha iyo wasiirada iyo maamulka gobolka guddoomiyaha gobolka iyo degmada iyo dadweynaha qeybaha iyo shaldooyin iyo odayaasha dhaqanka ururada haweenka iyo dhammaan saxaafadda iyo saraakiisha asalaamu calaykum ilaahay mahad iskule ilaahay ka mahadnagaana ilaahay kii nabadana sii nabadda ilaahay nin ziyaadi runtii dadka ka shaqeeyay in ka horeeyaan ciidamada amisom iyo haan oo dowladda militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo haan koonfur galbeedna iyadan ka mahadnagaana dadweynaha oo nabadda kula shaqeeya haayaan iyo nafti u mahadnagaan runtii waliba lana nabadanaasi nuugle nabadaalka wada shaqeeya walana anfaacuna nabadu runtii eedeedaan oo amaasantiin aan runtii safar gaabano oo safar oo private ay anderi nairobi runtii dadkaan ha ka arag in iyadan feel lahayn hadhawaayo kun iyadan kama sintiin siin kama hadnage arrimaha socdo doorashada oo lama kuntum ili oo barlamaanada la doorahayn dhawaano badan gadaalkii la dooradayo aan hambaliye haddii intii ka guulaystiin waliba lahaa inaysan guulaysataan oo ummadin adeegdan oo saxaqeenka adeegtan ummadan horumar shaqshaqaytaan lasiin kufade hadii intii la tartanta inaan suuragalnayn waliba lanaha lamalaha diyo walka tartaman laanlayka badii fadi marka laanka badi in la shaqeeyo oo liin fiirin walyaala kale liin fiirin nabadda la fiiriyay ayaanu ku codsadee inta dhammaan waliba lahaa in ilaahay si nabada ka dhammaystiro waynaan rajeeyay in dad oo dadkii dalkii diintan adeegayaan iyo um- soomaalinimada iyo soomaali midnimada ka adeegi doonaan inuu nagada ayaan rajeeye tan kalena waliba lahaa dadweynahana qeybasha shordin nabada halkooda dadaaloy haan dowladiidkaata oo dhibaatooyinka gaar ahaan bakool ka hayaan gaar ahaan degmada tijeeglow iyoona waliba aan rajeeyey ciidamada oo geesiinta oo nafti oon horay ina meeleeda ka dagaalamaana guul aan rajeeye waynaan rajeeyey dadweynaha qeybashii shildun dhulkaas degaan in ciidankaas kaalmeen walaal waliyoona kaalmadaasi sharaf aan helo fadeen runtii soomaaliya gii koliba ka jirtay wakti oo isbedel iyo dowladnimo iyo doorasho la wado dimuqraadiyadda ayaa la wado dimuqraadiyadda bilaawa lete laku yaaba in walyaalo badan oo dhimanyin laakiin waliba aaminsanaa bilaaw fayl oo meelahata laku bilaabo meel eed eed bilaaw faylan iyo walla ku bilaabo korin eete marka taasna waliba rajeeyay in ummadeenay dhiniya laisku qabsado ee laka walaaloowo maalinta la tartamo bese in tartanka jaro laakiin umadee dhammaado tartankaasba dhammaado xilasha keleda in isku mid laku haado aragtida laka haada si adduunyada dhaqamaasina saas way in la tartamo haddana waa la shalsheegada meelo laku hadala waa loo maaquulana wayba lan baahanyaa lanka tartamo hoobasu guulaysadin in lan hambaliyay kilka guulaysadina suna hambaliyay marka wala in rajeeyay dhammaantiin guulaan rajeeye dhammaantiin walisan lahaa eedeedan umaasantiin way fadaana inuuna ka wada shaqaynaan waddankan nabadis iyo dowladnimadiis runtii walbadana laga ogoliyay waddanka soomaaliya dhibaatooyin badan ha mari dhibaatadeeda hayta inuu ku bao waddanka lama yeeli gaar ahaan koonfur galbeed dhibaatooyin badan ha marti way baan rajeeyaan adduunyada dhan wali baan ogola inyoonay lansuubi mashaariic badan lansuubi mashaariicdaas in la wada shaqeey nabadlayn halna oo la suubi karo ma jiraan marka nabadda shaqeeyo lena wali faraana dhammaantay reer koonfur galbeed inay nabadda ku wada shaqeeyaan walaha tajiroon walo caadiyayo on aragan ciidadan mahadsantiin waan is salaamay asalaamu calaykum
bakaarka bagaashka ee walaalo oflow widaayo aan walkale weelo waaysanaa werti nagadafadaya bagaash isku wareejisada baydhabana walfayla kuwaaye baryey hamar ambahe darnoo baran haye bagaasha hamaranka bahaase may bakhaarka walaalo oflow hormambarneeda bakaaradoo aan aragay baakiyaago oome e ii buskud waahey kolay kabuuhu haatoolay ma aha isuna buskud buskud ungurto reer baadiye ataa weliga walba baradaaso haba bakaarka walaala ooflow ka jeeyo
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee dhowdhugun sida aytan dhegaystayaal qaybaha hore ee kulunku warsan iyo ku guda jirnay qodobka kale ee kulunkuna kafiiriyaan waliba uusan nagadaya deegaanaha ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee maamul goboleedka hirshabeelle waliba geedka la wareegay ciidamada soomaaliya kureed markii maalmoga lahdhaafi iyo wadanda dhagaagka eedan deegaanadaas oo al-shabaab maamulo jiran madawiinaga maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble oo shirjaraad geegka ka qabtay magaalada jowhar weliba uusu ku hadlay arrimo la xiriira la wareegowka ciidankii oo la wareegeen deegaanaha hoos kuhooga gobolka shabeellaha dhexe
sida aan la wada soconnana oo ka darigsanahay ee ka darigsannahayna waxa waaye kooxahaasu cadow ayay markii waxaana xaqiiq u ah dadka masaakiinta ah dadka saboolka ah dadka abaaruhu iyo iyo iyo iyo roob la-aanta iyo dhibaatada iyo jiilaalka iyo waxa oo idil oo ku dhex jira in halkii ceelo aydii ka cabayeen in sun loola shubo war xaggee ma yuhuud miyaa ka cabaysa biyaha ما ما ما ما عدو كلام يا كعبد ما عيالش شدت كوي سوما سؤال كوي ما runtii waxaa moodaa ay dadkaasu sii caddaysanayaan inay iyagu cadow ku yihiin ummadda marka in layska qabtaa waa waajib waa waajib diini ah waaye wuxuu ahaa qof kasta ay ka gaabiyaan runtii wuxuu ka gaabiyey waajib ay diintu farayso howlgallo in la qabtaa waxay ahaayeen arrimaha ugu waaweyn oo ah annagu sida xoogga ah u saaraynay in wuxuu ahaa magaalooyinkii degaanada dadkaan ay nimankaan laga soo sheegay in laga saaro marba dhinaa ku dhumaalaystaan marba meelay loo cararaan ummadda kama dhex baxayaan laakiin insha allahu tacaala waa laga qaban doonaa waa guul in meerta oo laga saaray nimankii ayaga ahaa waxaana xambalyada iyo bogaadinta iyo wuxuu ahaa mahadnaqa intaba iskale ilaahay ka soko wuxuu ahaa ciidamada amsom iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo u istaageen ayaga mar walba siday u badbaadin lahaayeen shacabka soomaaliya insha allah howlahaasi waa ay sii socon doonaan meel walba oo ay galaanna waa kaga daba tegi doonaa waayo xawaajib lagu aa ka badbaadin magidkeena xawaajib lagu ah dad islaaman lahay inaan anaga nala dullaysan oo aanan inta ilmo yaryaro wax diin ay ka yaqaanaan aysan jirin oo weliba muxuu ahaa la leeyahay orod abtiga iyo adeerkaa soo laay soo dil kuwa inaan naloo adeegsan kuwa aan ka baqanmayna insha allah waa waa waa waa la tacaalaynaa ummaddana waa ka xoreynayna howlahaas waa socdaan haddaba insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiya badan waxaan rajaynaynaa inaan ku filnaano sugidda amniga heshabean waa iskaba socdaan runtii waxa waaye howlaha dib xoreynta iyo howlaha buuliska intaba isla socdaan iyo amniga oo la adkeynayo insha allahu tacaala aniga fursado badan iyo okiishano kala duwan aan uga sheekeeyey uga hadlay waddada laamiga howlqabadkeeda shirarkeedii waaba qaar kamida waa ka qayb galay qaarna waa noo dhiman yihiin waa dhaqaajinaynaa aniga waxyaabaha ugu waaweyn oo aan stateka aan islaaha u qabsoonaa ayay kow ka tahay waddada laamiga ah dalka oo dhan isku xirtana inay noqoto waddo shaqaynaysa labo in dikenda cadale inay noo samaysanto
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر arwada cadaabgeliyowga hafiise ii ido ee alla aamin abshirsada iidoysada is-aroosamadun waan istareyha arwadii liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kuwaytay alaab wareeg wayku oombahi ilaa waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebasee ba'arlaadan leenka aragna ariitii'ada endhigtooba madii uloosee ismootuloona haato iritoonku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alcaamin mudoo hanku adeeg alaab oorjinaal ee isdiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin eraan ilbaydhow laylikiin kusuubiya injineer aalami ee wal eeshiyaan walhabari ley adaka aalasa ka ilma dhammaysadiya arwada siinhayte afley ay unnu siinkasha sheegne bulshoy kooyanii la araga arwo alla aamin generaal farneejar ooyi olmo dhawaaw obsidii aarma gudaaw ariidhul huba hoo ale eta aradaa ii owlaad
raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo noolodaratan dhegaystayaal qaybaho dhexe ee kulunka ayaa hasidiirni waxaana ku badan boqol iyo konton arday oo in iska jirta hanraab iyo weliba kuri weliba muddooyinkii indambeey iyo hay-adda interbiis iyo baraasey qaabka doorashooyinka iyo weliba isdhexgalka bulshada welina geeka laanhirey lamadii maalmood ee labaraahi casharadaas iyo interbiis biyaasi maamulka degmada baydhabo ayaa ku qeybgelay ardadaas geeka tababarka laanhiri welina warbixin ku hadalaasa tababarkii geeka ardadaas laanhiri nin diyaariye faysal dhaayo oo warsan ku tirsan
tediyo deras boqol oyo inaska jaran wiilal iyo gebre iyo weliba gelinkii dembigeeka lahankahilay tobabar muddo sadde maalmoodee sukasooday magaalada baydhabo muddada saddeeda maalmood yahaytii boqol kun arday weliba laka baraay sidii aan ku qeyb qaadan lahaayeen doorashooyinka kadhiyo dalka tobabarkun iyo weliba yaha qaban qaabada hay-ad interbiis oo ya ka shaqeeya nabadde iyo isdhexgalka bulshada gaar ahaan dhallinyarada iyo wacyigelintiyo intii darati tobabarkun ardaydu iyo weliba kabaradaani qaabka landoordow iyo xorriyadda madaniga iyo xuquuqda qof walba usileeyi intii darati tobabarkun ardayda iyo weliba iyo kabaradaana qaabka nisdoordow iyo xorriyadda madaniga iyo xuquuqda qofku usileey inti la doorado ama intiisu waldoorada gebagabadii xafladda iyo weliba usu ku hadlay brofesor abdi daahir diiri oo ee la taliya sare ee hay-adda interviews
runtii anigu baydhabo waa imaan jiray magaaladaydeeba ahayd waaba deganaa jiray mar laakiin muddooyinkan dambe ma joogin baydhabo sidaan u haystay iyo sida ay isku bedeleen dadkeedu runtii wax rajana geliyey oo aada iyo aada qiimo noo geliyey waayo mudane guddoomiye tababarkan waxaan wadnay saddex maalmood maalintiiba waxaanu tababar la gelaynay konton qofood marka la isku daro waxay noqon doonaan boqol iyo konton qofood intan dada waa inta aan ka soo xullay boqol iyo kontonkaas aan ka soo xullay waxaa ka muuqatay dadaal aan really la qiyaasi karin iyo xamaasad iyo diyaargaroow ay u diyaargaroobeen dadkani inay wadda magaaladan iyo waxa iyo iyo areadan statekan oo dhanba iyo soomaaliya inay wax ka bedelaan oo wax xun ka bedelaan ay ka go-an tahay ayaa halkan ka soo baxay runtii ismaan lahayn muddo gaaban oo saddex maalmooda ayaa waxaanoo howlih kasoo dhex baxayaan aniga xataa ma qiyaasaynin waxay noqotay wixii bilo kusoo bixi jira sanada kusoo bixi lahaa saddex maalmood inay kusoo baxaan annagu markaan ka fakeray waxaa noo caddaatay dadaalka ugu badan horta inuu ka yimid guddoomiyaha degmada oo maalinta aan la shirayba sida uu uga warqabo deegaankiisa siduu howlihiisa u yaqaano siduu u qiyaasi karo waxa soo wax hagaagay wax hagaagi waayey annaga lafteenna waaba yaabana guddoomiye caynkaasa inuu dalka joogo umaynaan haysan taa waxayna gelisay annaguna inaan dadaalkeena laba laabno saddex laabno ku dhiirano hawshan inaan qabsano guddoomiye markaan saaka keliya usoo qaadano tusaale dadkana saaka laba saac iyo baray yimaadeen markii idinka aan isweynay haddana waad diray waxaana soo noqdaa haddana waa joogaa hataa ciidamada saa lagama helo ciidamada oo dadka ugu disiblinsan ah sidaanoo kale uma imaanayaan bis waxay muujinaysaa markaa dadkani sida ay diyaarka u yihiin waxaan rajaynayaa annaga interbisan nahay wax alle waxaan tari karo iyo waxa naga badanba waa samaynanaa waana ballan qaadayna
shamso ibraahim booliis oo ahayta kormeerka tobabarka iyo weliba ay ku hadalay faa'iidada iyo ku helaan dhallinyaro tobabarkun waa inay baaqan darta inta dhallinyarada marwoobiga ka shaqeeya midnimada waa tiyo ah manhanjeediyaas dhallinyarada
boqolkiiba boqol waxaan arkay faa'iido badan faa'iido aad anfeelaya arag wala argayhin dhalinyaro kacsan oo fiican oo ma arkin oo macdan badan ay ku jirto wala argay odayaal fiican oo xasaasiyad fiican leh oo dadnimadooda iyoonay ma aragne reer baydhabonimadooda ay aada u fiican tahay wala argay hooyooyin fiican oo kalsooni badan lagu qabo marka farxad fiican ay gelisay barnaamijka iyo civil educationka saa u kasteenna waaba kasteen rawaayadii yareed aanoo soo samaysayna aada ugu farxay waxa waaye isdhexgalkii bulshada waxbarashadii waxa idinku jirana waa aragnay dadka malaya dadka reer baydhow masin og laakiin macdan badan inaad tihiin oo maskaxdiina ay wax badan ku jirto haddii waa lasoo bandhigi doonaa guddoomiyahana araga doona marka waxaan ka codsanayaa gaar ahaan maadaama aniga aan ahaa observerkii oo ma aragnay gobolkiina siilaroogi guddoomiyahana waxaan ka codsanayaa inuu si fiican ugu xirnaado oo ama soo aruuriyo dhalinyarada iyo odayaasha oo degmada maarata uu wakiil ka noqdo enterprise interpeacena waxaan u sheegayaa inay aada iyo aada u mahadsan yihiin codsina waxaan leeyahay dhalinyaradan soo kacday dadkan waayeelka oo fiican oo maskaxdooda in lagala haray ay tahay hooyooyinkan hufan in maaragtay ay ka harin inaysa intaas ku kala baabi'ino saddexda maalmood keliya inaysa ka dhigin in barnaamijyadan iyo kuwo lamid oo kasii badan oo cilmi zaa'id si eh, cilmiga aqoonta waa iftiin maaragna jaahilnimada in laga baxo aqoonta si fiican loo faafiyo maanta maxaana boqolaan u malaynaa boqol qofooda aa la siiyey trainingkan haddii insha allah marka dambe ay noqoto saddex boqol oo qofood marka kaleeto ay sii noqoto kun qofood waa kasii ballaarane idinka hadda messengers aad tihiin wixii aad arursataan waad geynaysiin dadkaad u aragtaan aad maaragtay usii tabinaysiin barnaamij fiican inuu ahaa baryayna insha allah dad kale oo volunteerna imaanaya oo sidaasoo kale u rabaan inay wax ogaadaan wax bartaan wax fahmaan een, ilbaxnimadaa ku jirto bulshada nabadeedaa ku jirto wanaagiyaa ku jiro horukacii horumarkii wadankaa ku jiro wadan burbure waaye kan dhalinyarada wax badan ma ogo marka meelihii wax laga baranayo waaye ayagana waxaa rabnaa inay isku xirnaadaan degmadoodana ay ku xirnaadaan barnaamijyada noocaana ay raadiyaan interbiisna arrintan way qoto dheer tahay ka dambeyntii xaflad waliba uu ku hadlay gadoomiyaha degmada baydhabo abdullaahi ali watin is-oonanka buraaraji koreyti iyo gebroogi sadiida maaramood hay-adda interbiise iyo ka siyaasii tababaro la xiriira walbarashada madaniga ee ka-eedan qaabka lanqobado doorashooyinka gudoomiye abdullaahi ali watin waliba isokale uusan iftiimay waajibaadka ku saaran intii wadanimada islamarkaasayna iyo in haanibari la doorado lahay ee qabado lahay hoggaanka dalka ama waldoorado lahay oyo ondarara lahaayeen odbiyowka markiridee labada kun iyo labaatanka misinkaasoo markiinka horey dalkiya ka dhigi doonta doorasho qof iyo eedhey taasi ma sheentay maarna firfircoonidin iyo fahamkin iyo kartidin ma sheentay iyo qiya- iyo maarna qiimaynta la suub intii maarna tababaro dareeran xaqiiqdii mayb waa tababar muhiim ah haaye oo lanka hadlayo waxyaaba muhiim ah oo maarna haddaba teegin oo ka meedma doorashooyinka maarna oo haddaba dareeran ayuu ka mid ayin marka waa shay muhiim ah haaye oo dadka in geeka baran lan baahanyi oo markas baran lan baahanyi geeka may dareere madanka doorasho ka dareer soomaaliya mee ka siyaata oo lankasa maarna doorasho dadban lankaso doorasho dadban madili keli mayb waa alaahildhawaan kontooyinka ugof oo kan kont- kan kuwad maarane malaaga oo maarane beelas iyo maybo yaa yaha doordaayan marka may may taaway kontoyinka ugof alaa qof in sadi kun qof oo masalahay marka alaa qof hadii as kun qof maybo ahaa sidad badan on odayahay codkiisho maybo isku odayahay waa mas-uuliyad maybo eedan weyn mas-uuliyaddan marka meel faday maarane lankeexan baaray in maarane meel sugun oo ownershipka ka jara oo maarane oo maarane ba- ba- horumarka wadankana ka jara ilan kusu odayo malafa isu maar masuuli badan may malafa ingu ingu suka sana tulan baahani dabaan may ka dareeran in sheegade gobol gobolka Soomaaliya dhan waa ka dareeran gebi gebi feesi kuwa dhamaaday feesi lamaaday feesi daha dhiman mar jeel insha Allah in in maarna bilan insha Allah dhamaad doonto ya ya may buu ka hangwin insha Allah marka mar jeel dadkii la doordi aan hambaleena aan la dooran insha Allah yoon taran kalmay meel yoon suga marka hadde walaalan roorahay may buu ahaa lankas mayle kursigaas baarlamaanka fadhow lanka marka kursi baarlamaanka fadhow marka- marka may weydiyahay ma baysi weydiyahay qarsha weydiyahay ma weydiyahay maylanka baahanyaa mas-uuliyadiisu dadkuus ha kuwa kiiladay in isu mas-uuliyadiisa maaran ismeeliska ka fadhiya oo maaran isuna mansabka iyo de- wadanka jaceelsha iyo insha horumarka wadanka shaqeeyo iyo maybo yaalin baahanyi marka xaqiiq maybo waana eh, dadaal eedan wiimu waa insha meel raayus eh, waa waa- challenging wal maybo eed maybo challenging ow taas marka meeshaan asaha in wadanka maaran hobas war kasta maaran jidkii laka- lanka targalka bahan meeshaan asa maaran dadka maaran wado toosan oo hagaagayo maybo iyo iyo- iyo maran asheenas wadanka dilaa ayaad maybo hal hal- hallan iyo hal cod madeerna hallan halad hoba deere maybo hadde taasi maybo lan ogeega sabab maylan maybo sanduushay tuulooyinka ilaa meel kasi yaa sanduuqa la deediyayihiin dareeras laakiin hadda geed maybo konton qof kontonkoo qof yaa ala ala ala ala hildhibaan maybo ahaa taanasi meelaha gudubi meelmadoor maalin odayga lay maarin hildhibaanka ka magacaaw jiray geed kontonkuwa marahayta insha allah labada kun iyo labaatanka ma rajeena insha allah in hallan iyo halcod maybo hordhiida insha allahu ya rajeena markasta ka deerisa hooba tababaran oo kale la badiyay dadka maarin insheegada fikirsho iyo eh, la dhexgalo adoordahay
almuwera almuwera bakaarka alaafilismeega almuwera
ibrow yow idumiinku wargaba idoonta ee dhisifaday ismiha marag weydiisiday ertoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuhiiro maarignamey oo baydhowa baydhaba kiyaala anteew ijeegu habaabaaniki jeeyen maay maytubeelu maarigayso oo magaajeeda qoran gudaha olaweera haa gudaha galaan haba maarigaaso walaagii alaabhaay adduunkii haalintan maskasheenay adiina wali lahaysahmara qalab isminku doonaya alabtaytii bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarni walyara ukuumadu fuuluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa aboodan min shaygeeda aana isgooshana eeday
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo noordhogun sida ay tahan qaybood dhexe ee kulanka warsan iyo ku guda jirnay qodobka kale ee kulanka una kafiiraan habeenimadan weliba uusan nagadayaa idaacadka howlgalaasa gobolka galgaduud gaar ahaana magaalada dhuusamareeb weliba ilbaabada niskalaabay ururka ahlusunna waljamaaca ee ku taliyow gobolka galgaduud walina la sheegay in qalabkii idaacaddaas ahlusunna waljamaaca iyo gaadadan ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj waliba iyo cambareeyana falkaas ahlu sunna waljamaaca iyo kalakati idaacaddaas ku howlgalaasa gobolka galgaduud guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj muxudiin xusni oo shirjada adgeeka baydhabo ka qabtay arrimogaasiyaku ka hadalay
shirkunjiraadniba ku ka hadalaane geeka ee xarigay xalay idaacad ka taala degmada gurceel ee gobolka galgaduud injeysiden ciidamo ka tirsan culmaawadiinka ahlu sunna waljamaaca ee gobolada dhexe maamulo wakhtidamba xalayanahni wargeli intii idaacaddaasi albaabada lanlaabay saas oo kale ciidankii iyo qaadan f m kii iyo qalabka kale oo idaacadda yaalay oo baaburyo ka daabuldan marka runtii taasay wal edlanku xumaadu wal nasiib darro aw intii la dhibaatay warbaahinta ka howlgalaasa gudaha wadanka iyo oo la ogay marxaladda adag ee xiliwan ka shaqeeyayen runtii xoogtun wali halnay gobolka galgaduud ama mudug waliba ku sugana guddoomiye ku-xigeenkii lamaad ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed cabdifataax xasan faarax oo runtii xalay hani wargeli tiimka hogaanka nusaj marka cambaarayana runtii far argagaxle oo eedlan ku xumaado intii xiligu deegaano ku tirsan ahlu sunna waljamaaca laka dhibaatay idaacado ka howlgalow degmada gurceel ee gobolka galgaduud idaacaddana waliba hayta idaacad runtii dhammaan xarumo kala haytay magaalooyinka kumidata dhusmareeb iyo deegaano kale bulshadana eedan ka hirnaayeen marka walilana wala eedlan ku xumaado xiligu intii qof saxafiya ama idaacad bulshada shaqeeyasa oo waktigun abaarta iyo dhibaatada jarta intii la dhibaatay marka welilana xorriyadii reed n c o idaacaddaas welina ka shaqeeyay wariyaal inkastoo atan dheegna wal dhibaato elanjeesa wariyaal ka shaqeeyay laakiin intii qalabkii la aruursaday waa xadgudub idaacaddana albaabadan alaab sababta lanhirimaad gudoomiye raadiyo galgaduud
sababta rasmiga ee langhiri runtii culmaawdiinka ahlu sunna waljamaaca ilaa hata faahfaahin rasmi mukubina laakiin idaacadda waliba xooga inta badan saarasa arrimo doorashooyinka ku daraara degmada cadaado oo xarunka meeldeerang ee maamulka galmudug saada la dirartona dee galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca ismaandhaaf xoog lee ku dhexeeya oo siyaasadeed marka idaacadna sidii dhanba ku hadala korta nidaamyada ama ururada ama maamul goboleedyada ku jara wadanka oo dhan maadaama bulshada magaalooyinkaasi roogan baahanyin khabarada ku jara magaalooyinka oo dhan ama adduunka walaa ku jara intii la baahay marka ma-e intii la era maamul warshe mabaahi kortan ahlu sunna shileedii kaada kor inkasta un hata ogayn sababta rasmiga laakiin walaay ayaamo xooga saarasa idaacadda wali hayana arrimo ka saabsan doorashooyinka aqalka hoose iyo aqalka sare oo ku daraari magaalada cadaado jarana wariyaal oo idaacadaas ka howlgala jirdid amaba hirrigantaan hiri jarana ogaalka ilaa hata un ogna waa idaacaddaas intii albaabada langlaabay fmkii iyo qalabkii kale yaalna la qaaday kureedmadii culmawdi gaalusan wal jamaaca ee baabuur inshaadhadan oo laka daabulay qalabkii laakiin wal khabare oo nahani wargeliyo intii waryaal laka xadgudbi ama la jirdili ama xabsi la dhikay ilaa hata mahayna laakiin wali dareere wadahadala urarka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed nusoj maamulka idaacadaas iyo culmawdiinka ahlusuna wal jamaaca kula hadlow qaabkii xoriyadiiyo idaacadaas reedlan sii lahay kadambeyntii nasoj baaqiya dar lahayd maanta baaqan runtii weli ayaa ururka walaan aasaasin weli ayaa intii badbaadada warbaahinta iyo wariyaasha soomaaliyeed marka muhiimadan weli ataa intii cambaarayna falkaasay kubacdana baaqon diraana ahlusuna waljamaaca weli ataa saxaafadu xor waaye idaacadna sidii dhon weli waaye bulshadan adeegaasa marka weli lana xilligon la rooga marxalada abaarta iyo kulaalka iyo dhibaatada laka jara ma-e intii idaacad ama qofuriya laka xadguduba oo bulshadan adeegow idaacadaas xoriyadiyo reed engnagoy wadahadalo xoog leh nin dareera oo waxuu ka yahay ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed iyo gudoomiyaha maahir iyo wadaan sida idaacadaas xoriyada reedland ka helalahay marka dadaal xoog leh kabiyana mardhown ula rajeeyaan idaacadaas intii wadaritaanka nagad insha allah waayahay qaybo dhexe ee kulankaiyo la darartan dhegaystayaal qodobka kale maamul goboleedka puntland weliba geeka diray wufuud qaramada midoobey ku dareerta welina kulun iyo laqaadeena madawynaga maamulkaas cabdiweli maxamed cali gaas kulunka kureed madawynaga weliba uusa ku warbiyey kulankii wufuudi qaramada midoobey ku dareertay ee maamul iyey haangmartii geeka
gabadha ka socota dowlu libiya sanadadkeena walaalkay cabdi waaxid cilmi gojaax iyo inta kale ee martida aan dhammaantiin waan soo dhaweynayaa igidna ahmed jire ku socda dhammaantiin waan soo dhaweynaya kusu dhawaada markahayo iyo garoonka cabdullaahi yuusuf waxaa maanta isugu nimid oo deesha loogu yimid intaan kale waa si wada joognay martida looga timid xaran oo uu hogaaminayo srsjidu waxaana isugu nimid waxaa weeye inaad waxa idinku fakarka aada rabtaan iyo aragtidiinna aada u jeedisaan dhabta ah uga xog warantaan xaaladda jirta waxaa la isku hayay waxa ay yihiin waxa idinku xalka waaragtaan idinkoo aan rajaynayo si degan oo asduraysan in halkeeda ku jeedsataan isaguna maadaama uu beesha caalamka matalayo wakiilla ka yahay inuu isaguna aragtidiisa iyo fikirkiisa idusii jeediyo ra'yigaas uu qabo iyo wuxuu xalka u arko uu wax ka yihaahdo dhammaanteen kullay waxaa wanaag iyo xal baan raadinaynaa iyaa wanaaggeena iyo xalkeenay rabaan inay xal loo raadiyaan bay rabaan si magaaladaani ay u noqon lahayd magaalo nabada dadkuna annaga lagu noolaadaan mas-uuliyad baa saaran saaxiibadana beesha caalamka way ka damqanayaan runtii dhibka ka socota gaalkacyada ka dhacaysa way taabanaysaa mas-uuliyad ahaanna ugu taabanaysaa isaga dabcan yani si yani dofnimada u taabanaysaayo dabcan waxaa weeye waa ay dhiba dhibaysaa dhibka ka socota kalkahayo marka isna inuu fikirsi u jeediyo idina aad ra'yigiina aada jeesataan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu wadankan amni siiyo soomaaliya guud ahaan gaar ahaanna gaalkacyo ee amni ay hesho dadkaas walaalahayna kuwada noolaadaan si wanaag ah dasnimo wanaag ah soomaalinimaa islaamnimaa ay ku wada deganaadaan dhulkooda oo ay kuwada kuwada joogaan marka soo dhawaada maanta idinkaa iskale stageka oo idin siinaynaa waxaa u soo laabtay oo daalada usoo laabtayna waa intaas keliya marka waa mahadsantihiin soo dhawaada
madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo kulongee kusilaqaadii wafud ku daraartay qaramada midoobey oo puntland deeri ku warbiya ayaa kaas ahay guud ahaanba idkaaseen dambeeyey barnaamijkii kulanka warsan ee idaacadda warsan hamiinamadan kula darartan dhegaystayaal mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo barnaamijka hasaari cabdulaahi nuur aadan iyo siina dariirsiyaay faysal dhaawi ee farsameeyey barnaamijkan tiiwna barnaamijkan koolamadiidba ku kulmaan weliba siin ku kutabaanan sidaas iyo nabaddaana